boqoraddii labaad cutubka toban iyo afaraad yo'aash ina yo'aaxaas ee ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii labaad ayaa amisyaah ina yo'aash dalka yuhuuda boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusalaam ayuu boqor ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray yehocadiin tii reer yeruusalaam oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud sameeyey oo kale wuxuuse sameeyey kulli wixii aabbihiis yo'aash sameeyey oo kale habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadku weli way ku allabaryi jireen fooxna way ku shidi jireen meelihii sarsare oo haddiiba markii boqortooyadiisii xoogaysatay ayuu laayay addoommadiisii dilay boqorkii aabbihiis ahaa laakiinse gacanku-dhiiglayaasha carruurtoodii ma uu dilin oo wuxuu yeelay sida ku qoran kitaabkii sharcigii muuse sidii rabbigu amray isagoo leh aabbayaasha yaan loo dilin carruurtooda carruurtana yaan loo dilin aabbayaashood laakiinse nin waluba dembigiisa ha u dhinto oo dooxadii cusbada wuxuu reer edom kaga laayay toban kun oo nin oo seelacna dagaal buu ku qabsaday oo wuxuu magaceedu u bixiyey yokhtaa'eel ilaa maantadan waa loo yaqaan markaasaa amasyaah wargeeyayaal u diray yo'aash oo ahaa ina yoha'axaas ina yeehu oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi carkaalay aynu iska hor nimaadne koolkaasaa yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil u cid diray amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudah oo wuxuu ku yidhi yamaarugii lubnaan ku yiil wuxuu u cid diray geedkii kederka ah oo lubnaan ku yiil oo wuxuu ku yidhi gabadhaada sii wiilkaygu ha guursade oo waxaa halkaa soo maray bahal lubnaan joogay markaasuu yamaarugii ku joogsaday hubaal reer edom baad laysay waanad isla weynaatay haddaba faan oo dalkaaga iska joog waayo bal maxaad belaayo isugu soo jiidaysaa oo aad adiga iyo dadka yahuudaba u wada dhacaysaan laakiinse amasiyaah taas wuu maqli waayey markaasuu yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil soo kacay oo isagii iyo amasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah waxay iska hor yimaadeen beytishemesh oo uu dadka yahuudaah leeyahay oo dadka israa'iil way ka adkaadeen dadka yahuudaah oo nin waluba wuxuu u cararay teendhadiisii oo yeho'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil ayaa amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah kaasoo ahaa ina yeho'aash oo ahaa ina axasyaah ku qabtay beytshemesh oo intuu yeruusalaam yimid ayuu dumiyey derbigii yeruusalaam tan iyo iridii efrayiim iyo ilaa iridii geeska ahayd intaasoo ahayd afar boqol oo dhudhun oo wuxuu qaatay dahabkii iyo lacagtii oo dhan iyo weelashii laga helay guriga rabbiga iyo qasnadihii guriga boqorka oo dhan oo dadna cudhaadh ahaan buu u kaxaystay markaasuu samariya ku noqday haddaba yeho'aash faliimihiisii kale oo uu sameeyey iyo xooggiisii iyo siduu ula diriray amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaaba soo kuma qorno kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa yeho'aash dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo samariya ayaa lagula aasay boqorraddii dalka israa'iil oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yaraabcaam oo amasyaah ina yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah shan iyo toban sannadood buu sii noolaa markii yeho'aash ina yeho'axaas oo ahaa boqorkii dalka israa'iil uu dhintay dabadeed haddaba amasyaah faliimihiisii kale sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudaah oo isagii shirqool bay yeruusalaam ugu sameeyeen markaasuu laakiish u cararay laakiinse laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku dileen markaasay isagii farda ku keeneen oo awoowayaashiis ayaa lagula aasay yeruusalaam oo ah magaaladii daa'uud oo dadkii yahuudaah oo dhammu waxay soo kaxaysteen casariyaah oo lix iyo toban sannadood jiray oo isagay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis ammisyaah oo isna eelaad wuu dhisay oo dalka yuhuudaah u soo celiyey markii boqorkii dhintay oo la seexday awooyaashaas dabadeed amasyaah ina yoo'aash oo ahaa boqorkii dalka yuhuudaah sannaddiisii shan iyo tobnaad ayaa yaraamcaam ina yoo'aash dalka israa'iil samaariya boqor uga noqday wuxuuna boqor ahaa kow iyo afartan sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina nebaad dadkii israa'iil dambaajiyey oo dhan oo wuxuu soo celiyey soohdintii dalka israa'iil tan iyo meesha laga galo xamaad iyo tan iyo badda caraabaah taasuna waa siduu ahaa ereygii rabbiga ah ilaaha dadka israa'iil ee uu kaga hadlay addoonkiisii ahaa nebi yoonis ina amitay oo ahaa reer gaad heefer waayo rabbigu wuxuu arkay dhibaatadii ay dadkii israa'iil ku jireen inay aad u qadhaadheed waayo ma jirin mid xidhan iyo mid furantoona mana jirin mid dadkii israa'iil u kaalmeeya rabbigu ma oo dhan magaca dadka israa'iil waan ka baabi'inayaa samada hoosteeda laakiinse iyagii wuxuu ku badbaadiyey yaraamcaam ina yoo'aash haddaba yaraamcaam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii iyo siduu u dagaalamay iyo siduu dalka israa'iil ugu soo celiyey dimishaq iyo xaamaad oo ay dadkii yahuudaah lahaayeen soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa yaraamcaam dhintay oo la seexday awooyaashiis kuwaasoo ahaa boqorraddii dalka israa'iil oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii sakariya